qofka inaan uga ekaano maxaanu u baahanaa dastuurku wuxuu sheegayaa qofka guddoomiye baarlamaan noqonaya waa inuu soomaali ahaado qofka madaxweyne noqonaya waa inuu soomaali ahaado sharuudda koowaad waa soomaalinimo marka dadkani anagu ilaahay baa garanaya qofba qoftay ku xiran tahay iyo waxay aaminsan tahay anagu gudahooda kuma jirno dadkan kutuquraan ay ku dhaarteen intaan arkaynay waxay u dhaarteen dalka iyo diinta iyo dadka inay madax u yihiin mana kala saarayno oo hebelaa dawladi wataa iyo ree hebel baa kursigan le ree hebelna ma astaahilaanna waxaas waddanku hadda u kala googo-ay oo waxaa ku maqan somalilaana waxay ku maqan tahay si ay iyagu sheegaan in lagu yeedso dawladnimada lagu dilay loo adeegsaday haddii haddana dad waaweyn oo mas-uuliyiin oo yani ay yidhaahdaan kursigaas annagu ma geyna ree hebeelaa gaya dee si dawlad la isla dhisa karaa yaraan doonto qolo walba dee inay iyaduna markaa haddii ay qofka hadduu qabiyo inuu qofka kale uu iskala weyn yahay anugu ma garanayo sababay wax isla wadaagi karaan
waddankan cidda rabta inay qasto oo iyadu xubno ay ku yeelato oo iyadu ay rangarayso waa isla garanaynaayo waxaa u horeysa dawladda etoobiya ha u horreysee waxa weeye saraakiishii etoobiya oo aan garanayno oo haddii ilaahay kuurun yahay gaashaalayaasha iyo haddii ilaahay kuurun yahay gaashaallo sare ilaa gaashaalayaasha ahayd bay rabaan inay u noqdaan guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan iyo guddoomiye ku-xigeen kaleoo baarlamaan marka dee baarlamaankana waan waan uga sii digaynaa waan u sheegaynaa waxaan leenahay saraakiisha etoobiya ha u dooranina ee waddankan inay sharcigiisa gacanta ku qabtaan adeer haddaad iga doonayso hebel iyo hebel ah saraakiisha etoobiya dee hebel iyo hebel oran maayo laakiin waxaan kuu sheegayaa saraakiisha etoobiya baarlamaankay ku jiraan wasiiraday ku jiraan kuwa hadda waxaan garanaynaa inta gacanta lasoo qabtay la yidhi hebel ha lagu bedelo hala geeyo marka waxaa ma rabna inaan ka hadalno laakiin baarlamaanku hoosna waan ugala hadalnay oo way og yihiin iyaguna way isgaranayaan cidda aan u sheegayaana de waa baarlamaanka baarlamaankuna way garanayaan waxay rabaan gaaso gobonnimo leh xildhibaanadu mase waxay rabaan dhalo gulnimo leh xildhibaanada saasaan u sheegaya dhalo gulnimada ma rabno annagu oo isticmaar lala shaqaynayo oo isticmaar lala socdo oo dawlado kaloo ajaanib oo soomaaliya gacanta kula jiraan habayn horaan waxaa idhi soomaaliya soomaali baa leh conclushinku sidaa weeye annagu dad soomaaliyeed oo waxaa baa nahay soomaalinimada inaan qirnaan doonayna waan ka xum ka xumay oo ka xumay qofku laleeyahay dawlad buu ka socdaa kale ajaalib ah oo soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqa istraatiijiyan iyo cilmiyan iyo caqliyan iyo ekonomiyan yuu lugaha kula jiraa waa eda darro weeye waxaan loo baahnay wey waxaanaki karnana maaha waxaan u sheegaynaa in laga digtoonada arrintaas ummadda soomaaliya saasaan u sheegaynaa iyo xildhibaanada